إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan kuwooda ugu doorkoronna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyey mid ka mid ah xeryada ciidamada maamulka puntland ee gobolka bari laba ruux oo ehel ah ayaa ku dhimatay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kadib markii ay qaadeen daadad badan oo ka dhasheen robab xooggan oo ka da-ay degmadaas mid ka mid ah ergada soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa ku kalifay inuu kasoo hijroodo somalilan islamarkaana tago wilaayaadka islaamiga ah haweenka wax ka barta maraakiista degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa dhammaystay qayb ka mid ah waxbarashadooda dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday dhimashada dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddii dhowaan ku burburtay koonfurta dalkaas qodobada warka ayay intaasi ahaayeen faahfaahintooda u diyaargarooba إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyey mid ka mid ah xeryada ciidamada maamulka puntland ee gobolka bari tafaasiil ku aadan weerarkaasi waxaa la diyaar ah cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka waxay cagta mariyeen xerada ciidanka puntland ee deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari wararkan inaga soo gaaraya deegaanka af urur ee gobolka bari waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay saaka cagta mariyeen xerada af urur oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta toddobaatan kilomitir guutooyin aada u hubaysan oo ka tirsan ciidamada milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka salaadii subaxe kadib waxa ay weerar kula jarmaadeen halkaas waxaana u suura gashay in ay durbadiiba xerada la wareegaan islamarkaasina ay cagta mariyaan wixii ciidan ahaa ee joogay halkaasi kuwaas oo noqday qaar ay dileen iyo qaar firxada amaba cagaha wax ka daya sidaanu kasoo xiganayno ila dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin ah waxaa xerada lagu sameeyey baaritaano kadibna dab ayaa la qabadsiiyey kaasoo qiiqiisa iyo holiciisa laga arkayo degana ka fogfog halka xerada ku taal gaadiidkii ciidamada maamulka puntland ay haysteen badankii ayaa u gacan galay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kaas oo halkaas lagu gubay weerarkan ayaa waxauu kusoo aadayaa iyadoo waayahanba hogaamiyaha puntland uu ciidamada ka dalbanayay in ay adkeeyaan difaacyada dhanka buuraha galgala waxaana dhacday in ciidankaas boosaaso korka ilaalinayay ayagiiba cagta la mariyey laba ruux oo ehel ah ayaa ku dhimatay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kadib markii ay qaadeen daadad badan oo ka dhashay roob xooggan oo ka da-ay degmadaas hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya aagga degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ayaa waxaa ku dhintay laba ruux kuwaas oo sida la sheegay ay biyo qaadeen kadib roobab halkaa ka da-ay labada ruux ee geeriyooday ayaa ahaa gabar yar oo laba jir ah iyo haweenay hooyo ahayd kuwaas oo meelo isku dhow ku dhintay kadib markii ay la kulmeen biyo si xawli ah ku socda taas oo keentay inay qaadaan mid ka mid a ehelada gabdhahaas ayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan uga warramay sida ay wax u dhaceen aniga axmeda la yidhaha axmed xasana la yidhaha abowow wixii dhimo rabay oo ilaahay soo jirayaa dhintay marka labadaas qofood jaduriyaa gashay diyaanad dilay iskumana dheerin hadda islamana jirin waaladasa mid waaladasa aabe ayaa dhalay oo iska cadahoo iska siiya tinjira ilmaa hadda uu ilaahay siiyey oo macnaha uu joogay ahay waxaa la dhihi jiray firduusa la dhihi jiray waa laba jir waay laba jir waay kan kalena qaraabaan ahayn gabar qaraabaan ahayn qof weyn oo eeday gabaraan qaraabanahay eeday kudarsay ahaayeen ay ka dhambe waa soo deganaayeen meel ay soo deganaayeen ma qof weyneeda afartan iyo laba afartan iyo saddex meelaasay jirtay ha ha ha ha ha ha qof wixii ilaahay sii qaba uu sii eedo sidoo kale isaga oo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi shalay baa roob da-ay kheyr ilaahay keenay dhul boholaahoo dhulkan ku yaala biyo soo gediyey biyaha markuu soo gediyey marka boholii ay kuwa ku socdeenay ilmihii iyo okorteen waxay maadeen banaanka iskaga baxaya wadadaas gooya ilmihii marka saddex caruuray ahayn oo aaba u joogtay midda u yareed canug u yara u ahay oo laba jir ah canugii marka biyihi markii loo tagay ku waaweynay way kasoo laabteen iyadana fataq ay ku tiri ilmaha soo carareen canugii biyaa qaaday yiraheen xaafadda yimideen isla markii haddana waxaa la yidhi gabara iyadana geed mahana ku dhegan oo biyihii ku dhijiyeen oo dhimatay waana isku muuqdaan laba faafaysa laakiin laba booloodi kala ahayn laakiin way isku muuqdaan iyadiina marka saasaa iyadii hadda qof lama jiro markay biyuhu qaadayeen laakiin ilaa amarkii geeday ku geeday ku tageen biyii geedkii canuga ee naagta fuushay geedkii markay ku ruux baxday roobabka guga oo aada loo sugayay ayaa ka curtay meelo badan oo ka mid a waddanka waxaana mararka qaar dhacda in biyaha ku socda meelaha togaga ah ay qaadaan dadka waana mid u baahan in aada looga taxadiro mid ka mid ah ergada soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada caasimada ah ee muqdisho howlgalka ayaa waxaa si toos ah loogu beegsaday mid ka mid ah ergada soo xushay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ergeyga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray abuukar rooble suuley waxaana uu ka mid ahaa ergada soo doortay xildhibaanada laga soo doortay maamulka hirshabelle rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxa ay ku dileen xaafadda suuq boocle ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho goobjoogayaal magacooda diiday in lasoo xigto ayaa sheegay in meydka ergeyga uu muddo yeelay goobta lagu dilay raggii dilka geystana ay daqiiqado hubiyeen geeridiisa howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen dilalka loo geysto ergada soo doorata xildhibaanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana marar badan digniino u dirtay ergada wax ka soo xusha baarlamaanka dowladda federaalka sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa ku kalifay inuu kasoo hijroodo somalilan islamarkaana tago wilaayaadka islaamiga ah cabdifataax filibiin ayaa warbixintaasi inoo haya sheekh aadan cabdiraxmaan warsame sheekh aadan sunne oo dhowaan soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah oo la daawan karayo muddo soddon iyo afar daqiiqo iyo afartan iyo afar ilbiriqsi ah kelimadaasoo uu kaga waramay waxa ku kalifay inuu isaga soo tago somalilan wixii uu ku arkay dhulka uu haatan joogo iyo fariin uu u diray bulshada ku nool somalilan sheekha oo kelimadiisa cinwaan uga dhigay anigu waxaan ahay mid idiin naseexeynaya oo aamin ah ayaa ugu horeyn dadka muslimiinta ah u sheegay inuu joogo gobollo ay ka hirgashay xorriyadda saxda ah ee ay diintu ogoshahay wuxuuna xusay in xilligan uu xor u yahay diintiisa iyo dhaqankiisa awoodna u leeyahay inuu xaqa si toosa u bidhaamiyo isagoo aan cidno ka baqayn amaba aan sarbaab u adeegsanayn sida markii uu joogay hargeysa oo kale isaga oo sii cabiraya dareenkiisa iyo xorriyadda uu ku helay wilaayaadka ayaa waxa uu yidhi aljihaadu mimbar liman laa mimbara lahu addoonka adduunyada lagu caburiyo mimbar waayaa meel raayada jihaadku ka babanayso ayuu kelmaddiisa xaqa ka caddayn karaa haddii ilaahay maanta nolol iyo caafimaad idinku soo gaadhsiiyey oo aan soo boqolaan halkan imi waxa aan leeyahay bad iyo berri baska hawada midaan ku soo booday bir madilaah baa igu bayiday boqorkii weynaaye bulshadaan u soo bulladay bogotay khayrkiiye bartaan rabay boqolaan ku imi buruntidaydii balaayada rabbow naga bari baari baa tahaye sheekhu wuxuu shaaca ka qaaday in intii uu noolaa uusan weligii dhaafin laamiga madow ee magaalada burco balse lagu kalifay inuu wilaayaadka islaamiga ah u soo galo socdaal dheer oo aanan xilligan u qorshaysnayn isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in wadaadada ku nool somalilan ah ay saddex qayb ka kooban yihiin qayb naftooda u baqay oo ka xeeladaystay nidaamka qayb la shaqaysa maamulka oo xumaantiisa u fadwota iyo qayb caddaysa xaqa oo aan ka gaban dhibaatada diineed ee lagu hayo bulshada qaybtaas oo uu isagu ka mid ahaa ayuu sheegay inay yihiin kuwa dhibaatada la kulmay hargeysa ayaan ku noolaa dhibaatadii iga qabsatay maanta caloosha bini'aadanka oo uu leeyahay ilaahay maqaarka u sameeyey aniga saab aadama sameeyey baa ku jira waxaana sababay nimanka ay markaasi carbisteen gaaladu sida markaasi aaranka geelu barwaaqada kaliisha markuu dhargan baraarka ugu durduriyo baabeerkana lagaga tuntay oo nalagu durduriyey oo kabta weyna qadha a meel maskax iyo miyir ku yaallo iyo hilbahalbowlaa midna aan looga nixin si kasta ayaa katiinadna loogu ciijiyey dembiga aanu u gallayna waxay tahay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaah waxyeelada ugu daran ee ay mar walba culimmada xaqa la jahra iyo maamulka isku qabtaan ah ayuu sheegay inay tahay dhaqanxumada iyo kiristaan faafinta waddanka ka socota taasoo soo jiitamaysay tan iyo bilowgii sagaashameeyadii sheekhu waxa uu ka shanqariyey in dalkiisii uu xor ku ahaan waayey hay-adaha iyo shakhsiyaadka gaalnimada faafiya hina ay xor ku yihiin inkastoo waxaa culimmadu ka dhawaaqayaan ay yihiin wax bannaanka yaalla oo aan mugdi ku jirin haddana maamulka somalilan ayaa mar walba sameeya xeelado dadka lagu marin habaabinayo ilaa xaaladdu soo gaartay in hargeysa laga furo jaamacadda caanka ah ee barwaaqo oo la arkay iyadoo ay bare ka tahay baadariyadda joy ciisa sheekha oo ka hadlaya dhibaatooyinka laga dhaxlay waxbarashadaasi baadariyeysan ayaa waxa uu yidhi carruurtii yaryarayd ee dhallinyarada rag iyo dumarna madallaad iyo haayado kala gaara ayaa kala qaybsaday dhaqankiina way ka iibsadeen caqiidadana way ka iibsadeen inamada yaryar ee hargeysa iyo burco u dhashay waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen ee lagu soo barbaariyey caayaya cid markaasi amni iyo suldad sheeganaysa oo aamusiisa oo tallaabo ka qaadaana ma jirto bal tigtok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan nebi maxamed u caayaya bacdamaa baadariyaasha diinta ku faafiya qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay qaarkoodna jeel ay maanta markaa u dhex hurdaan iyo xabsi wuxuu farta ku fiiqay iskuullada iyo xarumaha ay hargeysa ka furteen shakhsiyaadka faafiya dhaqamadii qowmuluudka kuwa jendarka qaabilsan ee faafiya aragtiyaha guracan ee halista ku ah haweenka intii ay kelimadiisa socotay waxa uu xusayay inay jiraan qoysas la gaalaysiiyey iyo kooxo rag ah oo qaatay dhaqankii qowmuluudka wuxuu sheegay in markii uu halkaasi isaga soo hijrooday uu wilaayaadka islaamiga ku arkay horumar aan la suuraysan karin xalkii halkan aan ugu imiyo waxa weeyaan wilaayaadka dhexdooda markaasi baabuur wada madmadow oo gubatay baan idhi kuwani maqaar lagu dagaalamo oo la gubay baa markaasaa la idhi may waa kuwii qaadka iyo mukhaadaraadka xalkoodii baa la helay meel caleen qaada lagu calaalinayo kama jirto halkan sigaar lagu cabayo khamriga iyo xashiishada maalin walba booliiska hargeysa ay soo bandhigaan ee weliba qaadka ku dhex jira iskabadaay iyo daroogada kala duwane halkan caleen qaada iyo xabad sigaara midna laguma qiijiyo masrax kama jiro iyo heese iyo muyuusi halkan kama jiraan sheekha oo ah nin suugaanyahan ah oo aad u daneeya xikmadda ayaa gunaanadkii kelimadiisa bulshada muslimkiihi kula hadlay tix gabay ah waxaana ereyadiisii ka mid ahaa gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine subax nool gaal sakaarka laga toogtayo murtad seefta lala gaadho saduu daga saqda dhexe ku gala waa la soo gudhine salaax iyo waanada ninkii sardhiya saa dambuu garanee soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga sadar muuqda su'aasha waa laga sarriigtaayo saaxada jihaadkiiyo baaqa samada yeedhaaya soo haybsadaay saaxiibayaal waa laydin sugayaaye soo haybsadaay saaxiibayaal waa laydin sugayahay sheekh aadan sunneh ayaa dhowr goor xarig kala kulmay maamulka somalilan markii uu ka hadlay kiristaamaynta iyo dhaqanxumada ay wadaan hay-adaha shisheeye waxaana shaki ku jirin in dad badan oo aan xorriyad ku haysan somalilan iyo meelaha la midka ah ay haatan ka fakarayaan sidii ay ku gaari lahaayeen wilaayaadka islaamiga ah haweenka wax ka barta maraakiista degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa dhammaystay qayb ka mid ah waxbarashadooda الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار laba markiis oo ku yaala degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka oo ay wax ku bartaan dumarka ayaa waxa ay soo bandhigeen cilmiga ay barteen muddada ay dhiganayeen maraakiista iyagoona kadib fasax geli doona waxaa lagu kala magacaabaa labadan markas markaska xafsa bintu cumar iyo markaska umu salama munaasabad heer sare ah oo ay kusoo bandhigayeen waxa ay barteen ayaa ka dhacday gudaha markaska tawxiid markaska xafsa bintu cumar ayaa ugu horreyn bandhig sameeyey kaas oo muujinaya heerkooda aqooneed اسمي ريان عبد الله عبد السلام طالبة من طلابة مركز كحفص بنت عمر أنا أقرأ اليوم القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار kadib waxaa xigay bandhigga markaska umu salama iyadoona laga dheehanayo juhdigii lagu bixiyey haweenkan ismii xaliilu maclin daalibatu min daalibaati markaska umu salama anaa aqra'u alyowm تفسيرك القرآن الكريم كا ولو أنهم هدي أهانا صبروا كو صبرا حتى أنت تخرج اقتصرت إليهم حق لكان وحي أهانا خير خير لهم أيغا والله ألي غفور ومد دافد بدن رحيم النحريس بدن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan anigoo magacayga ku bilaabay faadumo cabdildiif sheekh maxamed waxaan wax ka bartaa madrasada umu salam faslunka haadaakii faasilunkii wax kala saaraya waa aliqtisaalaad qabaysyada almasnuunat lsunniy sabcata cashar quslin toban iyo toddoba qabaysya quslul jimcati jamiicada qabayskeeda iyo walciideyni labada ciid qabayskooda wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka furan maraakiis ay wax ku bartaan haweenka iyo kuwa loogu talagalay ragga kaasoo kor u qaaday horumarkooda iyo heerkooda diineed halka warkaan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday dhimashada dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddii dhowaan ku burburtay koonfurta dalkaas hay-adda duulista rayidka ee dalka shiinaha ayaa xaqiijisay dhimashada dhammaan rakaabka iyo shaqaalihii la socday diyaaradda taasoo burburtay isniintii lasoo dhaafay ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda duulista rayidka ayaa shir jaraa-id uu shalay qabtay ku sheegay in dhammaan dadkii la socday diyaaradda diyaaraddii burburtay kow iyo labaatankii bishan maarso ay dhinteen sida uu sarkaalkan shirka jaraa-id ku sheegay dadka dhintay ayaa gaarayay boqol afartan iyo kow ruux oo kale ah boqol soddon iyo laba rakaab ah iyo sagaal ka mid ah shaqaalaha diyaaradda burburtay oo ay leedahay shirkadda china east airlines tobaniyo qoys oo ka mid ah ehelada dadkii la socday diyaaradda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay sugayeen halka ay ku dambeyn doonaan masiirka dadka la la-yahay iyadoona tan iyo muddadaas ay si xiriir ah u socdeen howlgallo lagu baadigoobayo kuwaasoo ay ka qayb qaadanayeen boqolaal shaqaalaha gurmadka ah warkii aad kala socoteen saakay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waaniga intaa